Qoysaskan oo ku nool kaamka la sugay ee magaalada Jowhar ayaa waxaa xilligan soo wajahday xaalad nolol xumo. Duruufaha ugu daran ee haysta qoysaskan ayaa waxaa ka mid ah hoy la'aan, caafimaad darro, raashin yari, iyo waxbarasho la'aan. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxaan Ilaahay ku baryaynaa hay-adaha dawliga ah inay Ilaahay waxa u dhiiba anaga inoo soo deeqaan.
Unuguna waa sugayna waa idinku soo socotaa anuun lahayn waana suguu haynaa. Wax aan meel u guurno iyo wax aan kacnayna ma jiraan. Saan u sugayna aan suguu haynaa.
alxamdulilah meeshaan kusoo barakacnay waa la suge meeshaan ku nagaan waa la suge ilaahay ka soko meeshaan waxaan gargaar ka sugaynaa hay-adaha iyo dowladda hirshabeelle dad waxaana aniga meeshaan ku sugan een, wuxuu ilaahay u keena ku sugayaan een, dad masaakiimanaan ahnay Magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa ku nool barakacayaal aad u badan kuwaasi oo wajahayo duruufo kala duwan.